madaxweynaha maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daahfuray xaafad cusub oo loogu magacdaray ruksan taasi oo maalgeliyey bankiga ruksan xaafadan ayaa ka kooban dhismaheeda qeybo kala duwan sida masaajidyo garoomo kubadda cagta ah iyo goobo waxbarasho mahad maxamed faarax oo ku hadlayay madaxa guud ee gabson group oo dhistay xaafadan ayaa ka warbixiyey marxaladaha oo mashruucan soo maray mashruucani wuxuu ahaa wuxuu ka bilaabmay design riyuu ka bilaabmay in la dhisaangareeyo mashruucu wuxuu ka kooban yahay siddeed iyo lixdan guri ayuu ka kooban yahay laba qaybood buu ka kooban yahay labaiyo labaatan ka midii waa toddoba qol oo hurdaa iyo fadhigii iyo cuntadii iyo laba kijin iyo suuliyadii oo lix suuliya ayuu ka kooban yahay waa labaiyo labaatan gurood ka midii waa garoon faloorka iyo laba dusha ka saaran labaiyo afartan ka midina waxa uu ka kooban yahay g plus one ama garoon faloorka iyo feres faloorka lix qol oo hurdaa iyo labadii kijo ayuu ka kooban yahay waxyaalaha runtii cajiibkaa ka mida ina soo jiidana waxaa ka mida in aanu ku qalabaynay qalabkii ugu dambeeyey madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa u hambaliyey shirkadda dalasom maalgelinta intaas leeg ee waddanka ku sameeyeen aada iyo aad baan ugu faraxsanay maanta inaan ka soo qayb galo xafladdan lagu furaayo mashruucan ballaaran ee guryaha ah laga dhisay hargeysa goobta masada waxaan ku faraxsanahay bal amuurta ilaahay goobjoog baan ahaa magaca talasan oo leysan in la siiyo loo daydaeyana inaan maanta ka soo qayb galo iyadoo ah shirkad dhinac walba u ballaaratay baan iyo maalgelin iyo khayr iyo telefoon iyo wixii halkan imka ammaanxoo laga sheegayana inaan intaa goobjoog ahay labada arrimoodba ilaahayna waa ku mahadinaya waana farxad igaara inaan u soo joogay labada gooboodba waan hambaryanayaa shirkadda iyo qolada guryaha ka iibsatay iyo meesha uu calankii ka dhiseen iyo qaabka qurux badan loo dhisay ee casriga inta u hambaryanayna oo waan ku bogaadinaynaa waxaan ku dhiiri lahaa shirkadaha leh inay iyagu dhisaan guryihii danyartana inay dhisaan iminka intii lacag haystaa guryahan geli karta dadka badkiisu ma geli karo de waxaa ku faanteen inaa qurbajoogina ka iibiseen kuwii qurqurjoogu iibsan lahaana de bal ku dara xaggaasu noo kicin dadku dowladda iyo ganacsatadu waa isku mid waayo waxay ka wada shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha iyo u adeega ummadda haddana laba hawloo kala gaalay hayaanoo intaa waa doodayaan u weysaystaan qole waxay haysaa oo siyaasadaanu qaadanee ah suuqa furan ama suuqa xogta ah in maalka ay hayaan dadweynuhu oo shirkaduhu dhaqaalaha wareejiyaan oo horumarka sameeyaan ayay siyaasaddeenu ku dhisanta marka hawshiisi wacabba u qabateen idinkoon baananhayn idinkoo aan dowladda ictiraafsiyo baanankeedu shaqeeyaan aanay ahayn haddana waxyaalo badan badan baa guul weyn ka soo ogeysoonoo dhammaan shirkadahay ganacsada waan ku bogaadinaynaa dadka waa idinka mahadnaqayaa aada iyo aadna waa la idinku qadariya dowladduna waxay haysaa hoggaamintii iyo xeerarkii dadka kala qabanayay ee qof walba xaq siinayay se aanu ka xoogga weyn ka yar u jielin xilka dowladdu haysaana waa intaa dhismaha xaafadan cusub ee xarigga laga jiray ayaa kaalin ka qaadan doonta bilicda magaalada hargeysa